cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay magaalada muqdisho kaga hadlay guuldarooyinka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qiray in dowladda federaalka laga qabsaday dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe guuldaradii ugu dambaysayna ay ahayd dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee lagu laayay askarta badan sida hadda la socotaan inta badan goobihii la qabsaday oo argixisada laga xoreeyey dib ayay argixisada u qabsadeen waa xaqiiqo aan la dafiri karin aadan yabaalaa ugu dambaysay oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ee dowladda ay ku lahayd shabeellada dhexe ciidan ciidankeennii waxaa baahay oo kala taagni ayaa ku dhacday masaafada uu ka howlgelayo ayaa kala baahday saddex sano ciidan dagaalku jiri karaa ma jiro xogtan aan ku hadlayna maaha waxaan iska sheegayno waa wax ciidanka iyo saraakiishiisa runtii aan ka soo aruurinay oo aan la kulannay oon aragnay oo aan la hadalnay halkaasna waxay ku dhacday inaan furumihii ka soo noqonno annagoo guuldarro la soo noqonnay ay dhacday laba kun oo ciidan laba boqol oo tignika inay tahiiraan ilaa galgaduud ilaa iyo mudug ay ka soo wareegaan xeebta madaxweynaha dowladda federaalk ayuu sheegay in jabkii ku gaaray furimaha dagaalka uu uga hadlay si aysan mas-uuliyad ku jirin hadalkaasna uu yahay mid aan la aqbali doonin waxaan kaloo la yeeli karin maalintii la soo qabsaday saldhiggii ugu weynaa ciidanka shabeellada dhexe ku yaallay ee taliyii ciidanka joogay in madaxweynihii uu noo caadiyeeyo oo yidhaahdo sidii laba tiim oo banooni dheelaysa maalinba kooxaa laga adkaadaaho waa geym uu ka dhigay suuragal ma ahayn halkii la rabay inuu mas-uuliyad ku jawaabo halkii la rabay inuu abaabul galo halkii uu la rabay inuu deg deg golo amnigii qaranka u kulmiyo wuxuu ka dhigay wixii laba kooxood oo maalinba meel iska qaadanaysa ayuu ka dhigay waa ayaan darada ayay ka mid tahay runtii siyaasigan ayaa qayb ka noqonaya mas-uuliyiinta ka mida dowladda federaalka oo sida joogtada ah uga hadlaya islamarkaana sheegaya in dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab lagu fashilmay iyadoona xusid mudan tahay in dagaaladii u dambeeyey oo u dhexeeyey shabaabul mujaahidiin iyo dowladda federaalka ee ka dhacay gobolka shabeellada dhexe lagu dilay boqolaal ka tirsan askarta dowladda federaalka sidoo kale looga qabsaday hub tiro badan degmooyin ay ka mid yihiin aadan yabaal masaajid cali gaduud iyo deegaano badan oo dhaca gobolkaasi waxaana walaacyadan isa soo taraya imaanayaan xilli dowladda federaalka u muuqato mid guuldarooyin isxigxiga kala kulmayso ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab